wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka galmudug ayaa dalagyo loogu talagalay dadka beeralayda ku nool deegaanada gobolka mudug ku wareejisay kun qoys oo ku nool beeralayda degmada gaalkacyo iyo deegaanada hoos yimaada ee gobolka mudug gudoomiyaha deegaanka xaarxaar iyo gudoomiyaha guddiga iskaashtada beeralayda gobolka mudug ayaa waxay si wadajir uga mahadceliyeen dalagyada loo qeybiyo beeralayda ku nool gobolka mudug iyo deegaanada hoos yimaada waa faa'id axmed cimey gudoomiyihii iskaashatada deegaanka gaalkacyo dhulmaal waxaan leedahay waa markii horta ilahay mahadis wey markii koowaad oo ayna soo gaarto abuur tayadiisu fiican tahay oo runtii na soo gaarsiisay wasaaradda beeraha agaasime cumar cismaan maanta nagala joogo wasaaradda naguna wareejiyey agoo abuur kun beerood wax looga qaban karo ama aydhaahee kun qoys oo beera leh ay ka faa'iidaysan karaan maantay abuurka dhammaystiran oo ree xeerxeer iyo beeraha kale oo deegaanka gaalkacyo ku dhow ku hareeraysan uu u keenay aad baan uga mahad celinayna madaxweynaha galmudug axmed kaariya qoorqoor oo dadaalkaas bixiyey oo dadkiisu abaari inay ku dhacday lagana faa'iidaysta beeraha markii dhaqaaladara timid asagana aad baan ugu mahad celinaynaa dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka galmudug cumar cismaan ciid ayaa sheegay in wasaaradda beeraha galmudug ay garab taagan tahay beeralayda soomaaliyeed ee ku hoolan tabcashada beeraha waliba ka wasaarad ahaan wixii dadaala oo aan geli karna waa gelinaynaa waan sidaanoo kale aan ku keenaynaa tababaraa jira oo alla inkugu imaan doono insha allah mar dhow oo dadka lagu tababari doono qof walba beertiisa asagoo tabcaya lagu tababarayo cagabyo kalea jira cagafyo waxaa la keeni doonaa insha allah oo hadda aan ayagana sidaanoo kale la keena laakiin weli aan maarata deegaanka qaabkii ama loogu qaybi lahaa ama loogu shaqay lahaa weli aanna dejinin beerihii waxaa la rabaa ballantii madaxweynaha waa maqlayseen galmudug yaambadii maarata isheeg qorigii yaambay ka aaday maanta markhaatiyaa ka tihiin inaan yaambada aynu hor taallo badaalkii uuna hor yaallo abuurkiina uuna hor yaallo beerta la geli lahaa waxaa laynka rabaa dadka deegaanka dhanka wax soo saarka haddii ilaah yidhaa in loo jiheeyo